ardayda caafimaadka ka barta jaamacadda shifa faraceeda magaalada burco iyo dhakhaatiirta wax ka dhiga jaamacadda ayaa adeegyo caafimaad oo bilaash ah u sameeyey dadka deegaanka geed abuukar ee hoos taga magaalada burco adeegyadan caafimaad ee ka sameysay jaamacadda shifo ayaa waxaa ka faa-iideystay dadka deegaanka oo isugu jira waayeel caruur iyo haween doctor cabdiraxmaan cabdulaahi maxamuud guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda shifo ayaa ka warbixiyey adeegyada caafimaad ay sameeyeen inaanu booqano deegaanka geed abukor oo koonfur ka xiga magaalada burco annagoo ah jaamacadda shifa faraceeda magaalada burco booqashadeed waxay ahayd inaanu deegaankaasi u fidino adeeg caafimaad oo lacag la-aanah adeegaasi oo isugu jira baadhitaan bilaashah iyo daaweyn bilaashah iyo sidoo kale tala caafimaad oo maxay hayday iyagana aanu siinayna bukaanada adeegaasi waxaa ka faa'iideystay bukaano aada tiradoodu u badan tahay oo ka badan laba boqol dad waxay ahaayeen aada ugu baraarugsan muhiimadda ay leedahay maxay hayday inay ka faa'iideystaan adeega caafimaad ee fursadda ay u heleen guud ahaanba goobtani may lahayn goob caafimaad oo ay ula tagaan xanuunada la soo dersa marka aada ayay ugu farxeen inay adeegan maanta u fudutay jaamacadda shifa adeegani maaha kii ugu horreeyey ee jaamacadda shifa ay ka fuliso deegaanada noocan oo kalea jaamacadda shifa waxaa caado u ah mar kastaba inay deegaanada aanay ka jirin baahiyaadka aasaasiga ee caafimaadku ay mar kasta u fidiso adeegyo caafimaad oo bilaasha insha allah kanna ma noqon doono kii ugu horreeyey iyo kii ugu dambeeyey ee aan deegaankan ku nimaadno waxaan isku dayi doonaa inaanu joogtayno oo aanu ka caawino wixii maxay hede baahiya asaasiya ee caafimaad ee ay u baahan yihiin intii awooddeeda adeegan caafimaad ee bilaashka ee jaamacaddu fuliso waxaa kala qeyb qaata oo mar kasta hawsha gacanta iyaguna ku qabta ardayda caafimaadka ee jaamacadda shifa khaasatan ardayda qalin jabinaysa oo iyagu de aqoontii dhammaystirtay laakiin u tahay maxay hede tababarasho iyo inay aqoontii geliyaan bractical marka iyaguna aada ayay uga faa'iideysteen ardaydaas waxay isugu jireen ardaydii shaybaadhka kuwii umulisooyinka iyo kuwii maxay hede kalkaaliyayaasha caafimaad ee neersinka marka alxamdulilah deegaanka aad baan ugu mahad celinayaa sida fiican ee ay noo soo dhoweeyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka geed abuukar ayaa ka mahad celiyay adeegyada caafimaad ee bilaashka ah ee loo sameeyey waxaa nagu yimi halkan geed abukor guddoomiyihii jaamacadda shifo oo noo wada dawo caafimaad iyo shaybaadhba leh aada iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa si wanaagsan ayaanu looga qayb qaadanay dad fara badan fara badan fara badan ayuu markaa waxaanku idhi ka qayb qaatay alxamdulilah aad iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa dawaduna bilaash baynoo ahayd shaybaadhkuna bilaash baynoo ahaa jaamacadda shifo iyo guddoomiyaha guud ee jaamacadda shifo oo noogu keenay halkan dhakhaatiir caafimaad oo shaybaadh iyo dawadiiba leh oo bilaashah waxaa runtii aan qiyaasaya abaaraha inoo yimaadeen ilaahayd ilaa sagaalkii subaxnimo iminkana ilaa saddexdii galabnimo ayay rawaxaadee soo gebagabeeyeen intaas sidaa ay noogu shaqaynayeen ee hufan ayaan u mahad celinayaa annaguna dadku meesha dawada wuu baahnaa ilaahay baa dawada bixiya aad baa dadka iyagu uga faa'iideystay jaaniskan ilaahay noo keenay goob caafimaadna ma aanaan lahayn waan ka faa'iideysanay tuulooyinka dadka noo dhowdhowna qaararba xiyimid way leeyihiin waxaanu doonaynaa ili naloo kordhiyay dadaalkaa waanu ku mahad celinaynaa naloo soo dadaalay ili naloo laban laabo dadka deegaanka geed abuukar ee hoos taga magaalada burco ayaa baahi weyn u qabay adeegyadan caafimaad ee bilaashka ah ee loo sameeyey maadaama deegaanka lahayn goob caafimaad oo dadka lagu daaweeyo